halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
warshad dib u hagaajisa caagadaha la tuuray oo si tijaabo ah looga hirgeliyey magaalada dhadhaab ee waqooyi bari ee dalkani kenya ayaa shaqo abuur samaysay siddeed qof oo ka mid ah dadka qaxootiga ah ee xeryaha degan waxaana dadka oo isugu jira kuwo caagadaha soo ururiya iyo kuwo shiida ay siisaa siddeed kun oo u dhigantaa siddeetan doolar bishii warshadda ayaa caagadaha markii ay shiiddo waxaa hay-adda bisha cas ee kenya u suuqaysa magaalooyinka nairobi iyo naakuru si ay uga gataan warshadaha halkaasi ku yaalla ee soo saara agabka caagadaha laga sameeyo sida baafafka haamaha biyaha lagu shubto koobka shaaha lagu cabo iyo agabyo kale iyadoo hay-adda bisha cas ay rajaynayso in wax soo saarka warshaddan dhowaan loo dhoofin doono meelo ka baxsan dalka kenya maxamed xuseen xasan oo afartan iyo sagaal jir ah kuna nool xerada qaxootiga ee dhagaxley wuxuu bil kasta marka uu lacagta qaato qoyskiisa u gadaa shan iyo toban kiilo oo sonkor ah shan iyo toban kiilo oo bariis ah iyo afartan iyo labaatan kiilo oo bur ah iyadoo saddexdii biloodba mar lix ka mid a carruurtiisa uu u gado dharka iskuulka oo uu ka bixiyo midkiiba toddoba dollar iyo bar wuxuu yimid xerada qaxootiga ee dhagaxley sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaasi oo uu ka soo barakacay deegaanka saako ee gobolka jubbada hoose kadib markii ay abaartii kaga dhammaadeen konton iyo laba neef oo lo ah oo uu dhaqan jiray maxamed laba sano ka hor inta aanu shaqadan helin wuxuu ku tiirsanaa oo keliya raashinka gargaarka ah ee uu ka helo hay-adaha samafalka kaasi oo aan dabooli karin nolosha qoyskiisa wuxuu marmar qaban jiray shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin xamaalka iyo dhagaxguridda oo ay duurka ka dooni jireen isagoo aaminsan in haddii uu haysto shaqo uu reerka biilkooda ka heli karo aysan micno u samaynayn nooca ay tahay wuxuu raadiyo orga u sheegay inuu shaqada caag uruurinta bilaabo isagoo jawaano wata subaxii toddobada subaxnimo iyo bar oo uu warshadda geeyo barqadii islamarkaana dhallinyarada xerada dhagaxley wada shaqayn ay kala dhexayso oo haddii ay soddon caagadood ay u ururiyaan uu siiyo midkiiba hal doolar wuxuuna ugu badnaan maalintii geeyaa xarunta warshadda soddon caagadood shaqada awel hore markaan bilaabayn waan la yaabeen waxaan leeyahay waryaha waxan kaato islaamka inuu nala yaabo ka yaabeen dad waalan baa loola malaynayay haddana waxaan hadda nin kastaba anigii buuna kumanahna fiiraha uu leeyahay maxay waryaha shaqaad ba hesheen maxay ahayd nolmaalkiin waa diyaar alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa hadda ilmaha aan dhali dugsigaan kaga bixiyaa barefadkaan kaga bixiyaa qaarankaas kaga bixiyaa maxay ahayd radbaxiyga diyaar weeyo way nagu filan tahay alxamdulilah rabbil caalamiin haddana ilaan sii wadanaa aad u sii jecel nahay hadda waxaa weeye nin maxay ahayd magaalada kamid ahna oo hadda magaalada la qabsada magaalada kamid ahna laakiin awel hore waxaan ahaa nin iska dibjiraan ahaa waxaan u hajin tabyaha lagu cabo ayagana gooni weyo oo mashiin bay lagu shiiday leeyihiin ayagana gooniyadooda laga shaqeeyaa yaha ayagana mashiin gooniya leeyihin waa la shiidaha iyagana lagu shuba la shiidaa loor baan ku shubnaa loor tan ku cabaynaa baan tolnaa sidaasaa lagu raraa maxamed iyo saddex qof oo kale oo cagadaha ururiya keliya kama raadiyaan lacag ee waxay ka shaqeeyaan nadaafadda deegaanka taas oo ay dan ugu jirto guud ahaan dadka xerada degan neili siyaati waa madaxa mashruucan warshaddan caagadaha dib u hagaajisa waxay raadiyo orga u sheegtay in mashruucan la bilaabay bishii koob iyo tobanaad ee sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyadoo lagu bilaabay qaab tijaaba xeryaha ayay ka sameeyeen soo jeedin ah in shaqadan dad loo rabo markii ay bilaabayeen dadka qaar kuma aysan dhiiran xilligaasi waxaana maxamed xuseen oo ka mid noqday dadkii isdiiwaan geliyey bishii noofembar ee ay shaqadu bilaabatay
who are both working as a waste management collectors and also are involved directly in recycling the wastes at the base camp.
mashruucan waxa uu si tijaabo ah u bilowday sannad iyo dhowr bilood ka hor hadda waxa aan la shaqaynaa siddeed qof oo isugu jira dadka soo ururiya qashinka iyo kuwa ka shaqeeya mashiinada lagu shiido qaxootiga ayaan la shaqaynaa sababtoo ah waxaan halkaas ka helaynaa caagadaha ugu badan ee la tuuro waxaan isku keennay dadka taas oo aan ugu sheegayno in arrintan ay nagala qayb qaataan ma doonayno inaan mashruuca uga qayb qaadanno oo keli ah inaan uga aruuranno qashinka deegaanka ee waxa aan doonaynaa inaan iyaga u samayno dakhli waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socda aan ka gadanno bulshada deegaanka qaxootiga ku ah iyo kuwa deganba caagado badan si iyaguna ay uga
faa'iidaystaan for the people who are living in the refugee camp as well as those who are living in the host community cali cabdi cusmaan oo da'diisu ay saddex iyo labaatan jirto wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna xeryaha yimi muddo toddoba sana ah ka hor wuxuu ka shaqeeyaa warshadda qaybta caagadaha shiidda toddoba bil ayuu subax kasta yimaadaa xarunta oo ku taallaa warshadda oo ku dhex taalla xarunta ay hay-adda bisha cas ee ku leedahay magaalada dhadhaab isagoo xidhanaya dhar isu eg kaba buud ah iyo gacmogelis loogu talagalay in uu ku qabto shaqada caagadaha lagu shiidayo cali ayaa raadiyo erga u sheegay in marka uu shaqada bilaabay ay ku kalliftay kadib markii raashinka gargaarka uu ku filnaan waayey qoyskiisa shaqooyin kalena uu ka waayay xerada qaxootiga anigu waxaan ahaa horaantiinna qof shaqalaan oo baagamuddo iska jooga xeryaha qaxootiga maadaama xeryaha qaxootiga hadda shaqalaan dhalinta badan dhallinyarta ku nool ay shaqalaan u joogaan aniga hadda manta inta projectin aan bilaab waxaan noqday qof meel ka muuqda oo meel ka shaqaynaya oo cidda adig maalin nolol maalmeedka usoo dhicina noloshay siyaabo badan ayaa ka bedeshay waayo cidda family biilka ayay ka bedeshay biilka ayaa ayaan toos uga helnaa marka qaabkeed u samaysaan cagadaha bal sharax dadka ku dhegeysanaya u sharax cagadaha waxaan u sameynaa cagadaha kolka hore waan soo aruurinaa oo maxaa laga soo aruuriyaa xeryaha qaxootiga dhexdooda markii meel iskugu keeno collection movement meel lahaa laskugu keenaa kadib gaari ayaa taragtaya lagu soo qaadaa inta ayaa la keenaa kadibna processing ayaa la mariya oo waa rasaal karee waa la shiidaa waxaa loo shiidaa way kala yihiin bahalaha kuwa wayga laba nooc ayay keen wixii bir ayaga waa meelbaa iyo wixii oo qajajacalayda camal baybeed iyo bawlad wax lakala ayaa lakala waa lakala saaraya kuwa waa la shiidahay oo kuwa hadda sida jirgamaha kale waa la reeb waa inti makiinada la gelaya la shiidaa kuwan kale hadda aad arkaysa saacadkaas oo kale yeelana ayagana waa waa laisku duwaa oo silig ayaa lagu xiraa sidooda ayaa lagu dhoofiyaa marka waxaan kaloo ka codsanaha dhallinyarta qaxootiga ee baagamundada meelhaas ka jooga inay kusoo biiraan projectadan si ay ayaga way caawinaysaa in badan ay ka caawinaysaa mustaqbalkooda ay ka caawinaysaa oo xirfad dhanka xirfadda ah iyo dhanka nolol maalmeedka qoyska ay ka caawinaysaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa xilligan tiradooda lagu qiyaasa dad kor u dhaafaya laba boqol iyo lixdan iyo shan kun dadkaasi ayaana ku tiirsan adeegyada bini'aadamnimo ee ay u fidiyaan hay-adaha samanfalka balse ma aha kuwa wada dabooli kara baahiyaha qaxootiga ay qabaan iyadoo dadka qaxootiga ah in badan oo ka midana ay siyaabo kala duwan u maareeyaan nolosha qoysaskooda oo shaqooyin yar ay qabtaan maxamed yemani radio ergo nairobi
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada